Ururada bulshada rayidka ee loo yaqaan Dallada Soshensa, xubno matalaya hay-adda culimada Soomaaliya ayaa si kulul kaga hadlay dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday magaalada Marka halkaasoo lix caruur ah iyo ayeeyadooda lagu gubay. Sheekh Nuur Baaruud Burxan afhayeenka hay-adda culimada Soomaaliya ayaa sheegay in dhacdadaas ay kasoo horjeedo diinta Islaamka. Dadka Soomaalida ayuu ka codsaday inay u istaagaan wax ka qabashada arrintaasi.
caruurta la gubay iyo baddan soo kacaysa maalmahan anigu waxaan aaminsanahay inay isku xidhan yihiin sidii maalintii toddobada culummada tobanka culummada geedka lagu xidhay laba diyaaradood ilaahay madaxa isu geliyey oo in badan dhimatay soomaali oo dhan waxaan ugu baaqayaa arrintaasi sanooyin badan bay socotay arrintaas ceebteediina maanta waa- waan dul joognaa arrintaa wax laga qabta xabad wax ma xalinayso arrintaana soomaali oo dhan baan ugu baaqayaa inay wax ka qabtaan oo loo istaago arrintaasi wax kastay u baahan tahay inaynu diyaargarayno in meeshii lagu baxo in musiibadaas la joojiyo Macalin Barre oo ah wasiirka diinta iyo qaafta ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in xeerka Soomaalida inuusan ku jirin in caruur iyo haween la gubo baaq ayuuna u jeediyey dhinacyada ku lugta leh colaadda ka ogan gobolka.
xoola la iska dhaca waa la gartay laakiin caruur meel joogta oo aan waxba galabsanin oo aan mukallaf ahayn in la dilo aad iyo aadaan ugu xunnahay waana cambaaraynaynaa dadka waxaanu soo jeedinayaa dagaalamayeen inay hii wada hadlaan dadka masaakiinta ah oo aan waxba galabsanin aan la laaynin anigu waxaanu soo jeedinayaa caqliga inuu shaqeeyo caqliga inuu shaqeeyo oo diinta loo soo naqdo oo dadnimada loo soo naqdo laakiin soomaaliya waxaan u sheegaa xeerka soomaaliya kuma jirin waayeel iyo haween iyo caruur iyo in la dilo dee diinta nama qabto xeerkana ma qabo waa fool aad u xun haddii aan nahay annaga odayaasha soomaaliyeed arrintaas waa cambaaraynaynaa waana ka xunnahay wixii oo suubiyana waxaan leenahay dee markaan waa kaa dhacday mar labaad iyo ayna kaa dhicin Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay in arrintaas ay waxay ka qabato in tallaabo degdegan ay ka qaado dhinacyada ku lugta leh colaadda ka tagan gobolka iyo dadkii gubay caruurta iyo ayeeyadooda.
magaalada laydhaah marko waxbaa jira wixi jira oo koosgareeyey in ilmo la gubo iyo waayeelo wax yar ma aha arrinta tan yayna fidin soomaaliyay ku fidee ilmo la gubay hooyo waayeela wax laga hadli karaba maba ahaba inaan ka hadalno wallaahi bilaah waa inay dowladdu arrintan dowladdu awoodeera isticmaalto gobolaa jira waxaa jirta dowladdu waxaan ku leeyahay weyneed waa in arrintan loo istaago ma aha wax oo oo mataqaanaa la dheelsa karo soomaaliya oo dhamay aadaysaa waxaan ha laga hortago waa wax xun, waa wax faashico ah